wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur
banaanbax ballaaran oo lagu taageerayay wax ka beddelka dastuurka oo lagu qabtay magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda iyo taliska admis oo kormeeray fariisimaha ciidanka ee gobolka shabeellaha hoose
dowladda soomaaliya oo sii daysay maxaabiis u dhashay iiraan oo xirnaa xabsiyo ku yaala soomaaliya gudoomiye madaale iyo mas-uuliyiin kale oo maanta ay ka qayb galay banaanbax ka dhacay magaalada muqdisho maxkamad dalka indiya oo lasoo taagay soddon iyo shan muwaadin soomaali ah kuwaasi oo lagu lagu wareejiyey ciidanka booliiska ee dalkaasi hormuud salaam foundation oo deeq gaarsiisay xarunta daryeelka darbejiifka ee maamowgaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadii a maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door korona warkayaga imikana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan aynu ku bilownay banaanbaxa lagu taageerayay wax kabeddelka dastuurka ayaa maantay lagu qabtay muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha gobolkani banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale waryaheena faadume cabdiqaadir oo tagtay halka banaanbaxu ka dhacay ayaa warbixinta noogu diyaarisa
halkan waa fagaaraha taalada daljirka daahsoon degmada boondheere ee gobolka banaadir sida idiin muuqato waxaa jira isku soo bax weyn oo ay sameeyeen shacabka ku dhaqan toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir iyo qaybaha kale ee caasimadda soomaaliya muqdisho ujeedka ay halkan u yimaadeen ayaa ah dadkan in markaasi ay taageerayaan dhammaystirka ee dastuurka ee markaasi kumeelgaarka ahaa waxaana ay sheegeen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku taageerayaan sidii dastuurkan uu dhammaystiri lahaa waxaa halkan ku sugan mas-uuliyiintii ugu sarraysa maamulka gobolka banaadir oo ugu horreeya gudoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho gudoomiye ku-xigeenkii amnigii iyo siyaasadda saraakiishii ciidanka booliiska ee gobolka banaadir qaybahooda kala duwan oo ugu horreeya taliyaha qaybta guda booliiska gobolka banaadir iyo sidoo kale saraakiisha nabad sugidda ee degmadan waxaa halkan sidaad u jeeddaan ay yihiin dadkani dad kor u dhaafaya boqolaal markaasi shacab ah oo isugu jiraan hooyooyin dhallinyaro markaasi arday ah oo welila gabdho isugu jira kuwaas oo ka keli yimid iskuulaadkii markaasi ay dhiganayeen ujeedka ay fagaarahan u imaadeen ayayna ku qeexaan inay tahay inay mar walbaba ay u taagan yihiin ayna ku taageerayaan mas-uuliyiinta dalka in dastuurkan la dhammaystiro iyadoona guddoomiyaha gobolka banaadir oo horey u sheegay in dhankooda ay fursad weyn u tahay islamarkaana ay sii wadi doonaan ololaha ku aadan sidii dastuurka dalka loo dhammaystiri lahaa inkastoo dhammaystirka dastuurkan ee arrimo badan ama muran badan uu ka dhashay ee markii la horgeeyey xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxaa jirtay in siyaasiyiin dhowr ah ay markaasi ku kala aragti duwanaadeen walow sidoo kalena ay ka soo horjeedaan madaxweyneyaal horay dalkan xilal ugu soo qabtay islamarkaana dhaliilisan hannaanka loo marayo ee dastuurka dalka waxaana jiray maalmihii u dambeeyey shirar goonigooni ah oo magaalada muqdisho ka dhacayey oo ay isugu jireen markaasi taageersan in dastuurka la dhammaystiro iyo kuwa ka soo horjeeda ee dastuurka markaasi in la dhammaystiro aragti siyaasadeed oo lagu kala duwanaado ayuu noqday markii loo tallaabo qaaday ee dastuurkii dalka iyadoona xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhowaan uu qudbeeye uu ku sheegay in ay ka go'an tahay sidii uu dalkan ee dastuurkiisa ku dhammaystiri lahaa ayna ahayd markii ololihiisa doorashadu ku guda jiray iyo ka horba ballan uu xag alleh iyo shacabka uu markaasi uga qaaday haddaba agaasimaha xidhiirka degmooyinka toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir dhagacadde ayaa marka hore wax ka weydiinay arrimahan bannaan uma baahna idiin fasiro boorarka waaweyn iyo masawirkii madaxweyneaad ka aragtaan halkan waxaad u jeeddaan shacabkii oo aad u tiro badan oo ka kala yimid labaatanka degme ee gobolka banaadir waxaan leennahay dastuurka in la dhammaystiro ayaan taageersannahay waxaanna codsanaynaa baarlamaanku inuusan cabsanin ee dastuurka la ansixiyo sababtoo ah waa guri albaab furan qalan aan dastuur lahayn guri albaab furan waaye wax la soo geli karaa wuxuu anfacayaa sharciga wuxuu anfacayaa diinka wuxuu anfacayaa dawladnimada adduunka iyo caalamkan waan ugu xidhaya saas daraaddeed waxaan u taagannahay in dastuur aragtida shakhsigu waa gaar laakiin hadafka qarannimaan higsanaynaa annaga aragtida shakhsigu way ka duunaan karaan wax anigu aan sheegayo laakiin aragtidiisana waa hadlaayaa kanna waa la wadayaa gacantaanna difaaca lagu wadayaa gacantaanna dastuurkaa lagu wadayaa qarankuna saasuu ku dhismaya qaar ka mid ah shacabkii halkan ku soo banaanbaxay ayaan la dhex qaaday muuqaalbahaya dalsan oo qaarkood ay ahaayeen dad dhallinyaro ah oo wax ka barta dalkan iyo dalsan dastuurkeenna haddaa ka hadalno maadaama ay ku dha- ku dhaqaaqeen waa aad iyo aad si fiican ayay u fiican tahay balse waxaan ka doonaynaa dadaal fara badan insha allah
wallaahi ani wax fiican aan u arkaa sababtoo annaga in waxaan nahay shacab waxaa mas-uuligaa dowladda dowladduna wax fiican haday qabanayso annaga inaan ku raacna waaye taasna madaxweynaha mas-uulka waana ku raacsannahay dadkii ciddii muran ka qabtane iidaa qaldanoo dowladda cid muran ka qabi karta male wallaahi banaanbaxsigaan kala miimaa sababtoo ah dalka inuu hogaansamaa la rabaa hal caalamka oo ku taagmo laisku tiirsamo marka sababtana waxaa u ah dalkan inuu dowladnimada rabo hadduu dowladnimo rabna qof walba xaafadda jiflaadmo waxaa waa marka hore dastuurka oo soomaaliga uu dhammaystirnaa haddeertaan dastuurkan waxaan ka soo hadlaya dadaa ka soo hadlaya ma aqaan waxay ka rabaan marka hadda dal xurey ah dastuurka toosiyaa waddanka mar badan waxuu soo qabtay marka dal xurey hadda uu ii sheegay waddankeena madaxweyne inta madaxweyne badan ee soo mareen ma arkin maanta korna ma arkin haddana la arki maayo male xaan sheekh madaxweyne ka wanaagsan sheegay ka xureysan oo dalka xureeyo dalka soo as u soo gal waxyaalo badan oo uu qabtay ninkaas madaxweyne maanta oo marka lisdhahay xaan sheekh oo matala ama ase camula imaanaya markaana ma dhihi kari asaa waddanku u baahan yahay weligiisna iyo xilka degan soomaali keligiis maana dal iyo dibad asaa haya ninkaasaa noo haya anaga
isla wararka banaanbaxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaynu ku guda jirnay gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ka qayb galay banaanbaxaasi waxaana halkaasi uu ka jeediyey hadal kaasi oo ku aadanayay khudbadiisa eena uu ku taageerayey wax ka bedelka dastuurka maasantiin gobonnimadu waxaa la yidhaahdaa waa geed ku baxay dhiigga geesiga ayaa la yidhaahdaa xasan shiikh waa geesiga soomaaliya ee u bareeray ee u bareeray inuu khawaarij la dagaalamo ee u bareero inuu afar iyo labaatanka saaca u taagnaado barnaamijkii dibadda khaarijiyadeed arrimaha dibadda oo siyaasaddii dayn cafintii cunaqabataynta hubka la qaadayay bulshadii bariga afrika la dagaalankii khawaarijta halkii sano ou joogo intaasou gaadhsiiyey soomaaliya soomaaliya waa gudubtaan leenay ha noolaato etoobiya waxay ku soo xadgudubta baddayna idinkaa diiddeen isu soo bixiinaa kow ka ah gobollada soomaaliya xataa waa ku dhiira waayeen shacabka caasimaddaa ku dhiiraday waana diideen halkaasayna ku hakata adduunka wuxuu tixgeliyey diidmadiina uu tixgeliyey calamada aad babanaysiin iyo mayadiina adduunkii qaatay adduunkaoo dhanna waxau taageeray kelmaddii madaxweynaha baarlamaanka waxaan leenahay waxaan ku kalsoonnahay gacantiinna codkiinnaan ku kalsoonnahay waxaan leenahay dalku idinkoo marti idin yahay baarlamaanow qofba maalinuu taariikh reebaa taariikhda aad reebaysiin ha noqoto intii aan joogno baarlamaankii koob iyo tobnaad ayaa waxaa laga gudbay heshiiskii bulsho ama dastuurkii maalintaasaa dhammaystirkiisii laga gudbay wax badanoo muhiimana la qabtay ha la yidhaahdo xildhibaanow sii joogma doontide waa mahadsantihiin ma rabo inaan wakhti dheer idinka qaato waxaan ku ma- kaaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba
watahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir eh, sheekh yuusuf eh, xuseen jimcaale madaale oo markaasi maanta banaanbax eh, ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan taalada daljirka dahsoon oo lagu taageerayay dhammaystirka dastuurka dalka khudbad dheer ka jeediyey dhanka kale markaan haddii aan eegno taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal dayax cabdi cabdulle taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar gaashaanla dhexe nuur maxamed gaab- gaabow nuur farey iyo madaxa howlgelinta ciidanka xoogga dalka gaashaanla dhexe cali aadan ayaa gaaray deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose liibaan yuusuf gare taliyaha ururka sideed iyo tobanaad guutada lixaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa deegaanka bariire kusoo dhaweeyey saraakiisha safarka dhulka ah ku maraya qeybo ka tirsan maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiinta ayaa booqday fariisimaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka bariire waxa ayna saraakiisha iyo ciidankoodu ay kala hadleen nooleynta iyo sare uqaadida dagaalka lagu jiro lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha oo goob fagaaraha kula hadlay ciidanka ayaa sheegay in markaan loo baahan yahay in beddel weyn lagu sameeyo ciidankani ay keenaan dagaalka lagula jiro al-shabaab taliyaha ayaa dhanka kala booqday ciidanka admis ee fadhigiisu yahay deegaanka bariire shir saacad qaatay oo halkaasi ka dhacayay ayaa waxaa lagu gorfeeyey ka qayb noqoshada dagaalka ciidanka xoogga dalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab kana socda gobolka shabeellada hoose
dhinaca kalena maxkamadda ku taala dalka hindiya ayaa waxaa lasoo taagay shan iyo soddon muwaadin oo soomaali ah kuwaasi oo lagu wareejiyey ciidanka booliiska ee dalkaasi wariyeen abuukar dayax ayaa ka warramaya
अरे ये पायरेट थर्टी फाइव पायरेट्स को लेके आया है थर्टी फाइव पायरेट्स को पकड़ के लेके आया है pirates maxkamadda magaalada mumbay ee caasimada gobolka maharashta ee koonfur galbeed dalka hindiya waxaa lasoo taagay shan iyo soddon muwaadiniin soomaali ah kuwaas oo lagu wareejiyey ciidamada booliiska ee dalkaas eedeysanayaasha waxaa la horgeeyey maxkamadda magaalada mumbay oo horey loo odhan jiray mumbay waxaana garsoorka maxkamadda ay ogolaadeen in ciidamada booliiska ay gacanta kusii haayaan eedeysanayaasha muddo toban maalmooda ilaa laga soo dhammaystirayo galdacwadeedka kiiska loo haysto eedeysanayaasha soomaalida ah waxaa lagu soo qabtay iska horimaad afartan saacadood socday oo ay la galeen markab dagaal oo ay ciidamada badda indiya leeyihiin bishan maaj shan iyo tobankeedii ee aynu ku guda jirno qabashada burcadbadeedaasi waa tiradii ugu badnayd ee lagu maxkamadeeyo dalka hindiya muddo haatan laga joogo ku dhowaad lix sano kuwaas oo soomaali ah sanadkii laba kun koob iyo tobankii ilaa boqol iyo labaatan muwaadiniin soomaali ah oo lagu soo qabtay howlgallo ka dhacay badda soomaaliya ayaa lagu maxkamadeeyey dalka hindiya kuwaas oo lagu riday xukunno kala duwan iyadoo lagu xukumay qaar ka mida toddoba sano oo xabsi ah waxa ay ku qaateen gudaha dalka hindiya gaar ahaan magaalada mumbay iyadoo qaar kalena dib loogu soo celiyey gudaha dalkooda hooye ee soomaaliya burcadbadeeda qaarkood waxaa weli gacanta ugu jira markab laga leeyahay dalka bangaladesh oo ay ku haystaan meel aan sidaas uga sii fogeyn xeebaha badweynta indiya waxaana markaasi ay ku gorgortamayaan in ay helaan madax furashada ay u baahan yihiin
markaana haddii aan eegno hay-ad ayaa deeq lacaga waxa ay gaarsiisay xarunta daryeelka darbijiefka imaamo ogaaso ee ku taala magaalada muqdisho hay-adda samafalka hormuud salaan foundation ayaa maanta deeq lacageed gaarsiisay xarunta maamo ogaaso ee lagu daryeelo caruurta darbijiefka ah hay-adda ayaa toban kun oo dollar iyo kartoomo timir ah ku wareejisay xarunta si ay u kaalmaystaan afurka bisha bareekesen ee ramadaan iyo ciidan ugu soo foolka leh gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan oo ka warbixiyay deeqdan ayaa waxa uu yidhi maanta waxaan joognaa xarunta dhaqancelinta ee maamugaasa ee deegaanka jaziira halkaas oo ay ku jiraan caruur soomaaliyeed oo laga soo qaaday ama laga soo waday dareeqyada magaalada muqdisho caruurtaas oo ahay caruur darbiye jiif ah amaba waxaa loo yaqaano koolodhuuq dhibaato badan ku haayay noloshooda iyo nolosha dadka soomaaliyeed qayb ka ahay amni darrada dhaca iyo dhibaatada magaalada ka jirtay mugdi gelinaysay mustaqbalkooda iyo noloshooda ayay isxor saartay walaasheen israad ama maama ogaasa inay ilmahaas ay dariiqa ka soo kaxayso ayadoo u martay khataro iyo dhibaato iyo culeysyo fara badan oo halkan hadda aan joogno ay u dhistay oo ay ku xanaanayso carruurta hadda halkan ku jirta tiradooda waa boqol iyo siddeed canug waad dareemi kartaan boqol iyo siddeed canug oo derbiga laga soo waday oo koolo dhuuqi jiray oo waxshish cabi jiray oo khamra cabi jiray in hal meel inta la keeno la xanaaneeyo noloshoodii iyo baahiyadooda kale oo dhan mataqaanaa wax laga qabto arrin aad iyo aad aan u sahlanayn waaye ilaahay subxaana wa tacaala hala garab galo waxay u quntay mas-uuliyad caam ah oo dhammaanteen mataqaanaa ay ahayd inaan u wada istaagno marka la fiiriyo duruufta jirta iyo xaaladda jirta oo dhabta ah aaday muhiim u tahay barnaamijkan in gacan laga geysto haddii ahaan lahayd ganacsada soomaaliyeed dowladda federaalka ah maamulka gobolka banaadir iyo maamulka degmooyinka gobolka banaadir waxaan rabaa inaa codeer aan ku yidhaahdo dhammaan dadka soomaaliyeed waa inay halkan gaar ahaan mas-uuliyiinta ay soo booqdaan aadna looga fekero loogana wada tashto sidai xaaladda halkan ka jirta ama duruurta ilmahan ku nool yihiin kor loogu qaadi lahaa tiradan hadda joogto tiro ka badan ayaa suuq ku jirta sida aan la soconno in ayagana suuqa laga soo wada aaday muhiim u tahay aasaasaha iyo maamulka xarunta daryeelka carruurta derbijiifka ah imaamu ugaaso marwasiraad maxamed nuur oo sheegtay inay deeqdan kusoo aaday waqtigii loogu baahida badnaa ayna uga mahad celisay hay-adda hormuud salaam foundation waxaan rabaa inaan meeshaan oga mahad celiyo hormuud salaam foundation oo ah hay-ad khayri ah oo markastana garab taagan ilaa meeshaan maalinta aan furo ilaa hadeer ramadaan kasta noo imaado waxaan leeyahay ilaahay subxaan qaadirka ah ajri xasanaad ha siiyo inta bilowda iyo inta howshaan wado eh, iyo mas-uuliyiinteedaba Eh, waa sax eh, maxay ahayd mas-uulka cabdulaahi en, arrintan uu ka dhawaajiyo ah en, in aysan sahlaneyn keligeyna maxayto aanan waxba ka qaban karin en, ilmahan en, mustaqbalkooda iyo hor u socodkooda markasta nafta waxaan u sheegaa marka wax yar aan dareemo caajis iyo codkaasina waxaa u dambeeyey warbixintii waryaheena cali aadan guud ahaana warkii duhureed dhegeystayaal kala socoteen raadiga dalsan waanaginta ciddii wararkaygu isagana waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka kuleenah
wararka adla haysa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel